bilowna ee qolka shirarka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha jabuuti waxaa lagu qabtay shalay kulan la xiriira sidii kaalmo caafimaad iyo gurmud loogu fidin lahaa dadkii ku dhaawacmay weerarkii isgoyska zobe ee magaalada muqdisho kulanka ayaa lagu go-aamiyey in maanta oo arbaco ah gargaar loo diro soomaaliya warkan waxaa jabuuti ka soo diray wariyaha v o e da ramadaan muuse
shirkan oo ah kulan high levela oo heer sare ah waxaa guddoomiyey ra-iisul wasaaraha jabuuti cabdulqaadir kaamil maxamed iyadoo ujeeddadu ay tahay sidii si deg dega kaalmo caafimaad iyo gurmad loogu fidin lahaa dadka ku dhaawacmay masiibadii ka dhacday isgoyska soobe ee magaalada muqdisho kulankan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka sida ku-meelgaarhka u sii haya wasaarada caafimaadka oo ah wasiirka waxbarashada jabuuti mustafe maxamed maxamuud xogeeyaha guud ee xafiiska ra-iisul wasaaraha nagiib cabdalla maxamed kaamil xogeeyaha guud ee madax madaxtooyada maxamed cabdilaahi wacays xogeeyaha guud ee wasaaradda caafimaadka doctor saalax banoyta turaab iyo saraakiisha xafiiska arrimaha caafimaadka u qaabilsan madaxtooyada jabuuti ra-iisul wasaaraha jabuuti cabdulqaadir kaamil maxamed oo kulankaasi ka hadlay ayaa tilmaamay marka hore inay waajib tahay in si deg dega gurmad caafimaad lala gaadho walaalaha soomaaliyeed ee ku dhaawacmay masiibadaasi nous devons être solidaires avec le peuple somalien en les rapportant dans la mesure de nos possibilités les moyens qu'il faut
waa in aynu istaageersi u muujinno walaalaheena soomaaliyeed innagoo la gaadhayna intii aynu karnaba kaalmo caafimaad in aynu u fidinno dadka ku dhaawacmay weerarkaasi axmaqnimada si ay si wanaagsan uga soo kabtaan dhaawacyada soo gaadhay iyadoo aan ka diri doonno jabuuti koox caafimaad oo ah welibana kuwa sida gaarka u qaabilsan gurmadka caafimaad oo qalabkoodu u dhammaystiran yahay si ay uga jawaabi karaan xaalad kaste haddee tahay xagga dawada qalabka iyo gaar ahaan qalabka qaabilsan howlaha qalliinka ee lagu jeexa dadka dhaawaca wasaaradda caafimaadka ayaa maalmahan oo dhan ku howlan arrintaasi oo tan iyo maalintii shalay ka shaqaynaysay ce sera défini par les ministères de la santé qui ont déjà travaillé depuis hier sur cette affaire.
Ra-iisul wasaaraha Djibouti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay ee Arbacada labada November kooxdaasi caafimaad, dawada iyo qalabkooduba ay u anba bixi doonaan magaalada Muqdisho si ay kolkiiba u bilaabaan howlaha gurmadka caafimaad.
Je pense que demain euh, un avion doit partir pour emmener tout ce monde à Mogadishu et, et commencer déjà à travailler.
diyaaradda sida kooxdaasi gurmadka caafimaad dawada iyo qalabka ayaa u anbabixi doona magaalada muqdisho iyagoo kolkiiba bilaabi doona howlaha gurmadka caafimaad kooxdaasi gurmadka caafimaad waxay kaloo qiimayn doontaa dadka ay kolkiiba u fidinayaan kaalmaynta caafimaad iyo kuwa kale u baahan ee xaaladoodu aanay ka maarsamayn in loo soo daadgureeyo xarumaha caafimaad ee dalkan jabuuti oo farsamada kaalmaynta caafimaad ay kasii wanaagsan tahay waxaan nahay laba dal oo walaala ah si darteed waxaa loo baahan yahay in aanu isgarab taagno walaalaheen wakhtigan murugada iyo tiiraanyada badan
en ce moment de douleur pour le peuple somalien notre solidarité est d'être debout à côté d'eux Ramadan Musa Chama VOA Djibouti